alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allah wslm wbaarak cla nabiyina muxamed wcla alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd waxaan soo qaadanay auruq uruqu istikhraaj alxadiid inay tahay shan meeqa dariiqaan soo marnay hal dariiqaan soo marnay oo ahayd haddii aad taqaanid ismu saxaabi aariiqa ahaaniya waa istikhraaj alxadiid can ariiqi macrifati wali lafdi min matni alxadiid waa xadiidka in la soo saaro ayadoo markaa loo marayo garashada awali lafdin lafdi midka ugu horeeyo min matni alxadiid oo matniga xadiidka ka mid ah istikhraaju alxadiid can ariiqi macrifati awali lafdin min matni alxadiid dariiqadan goormaa loo baahdaa dariiqadan goormaa la aadayaa dariiqadan qofku wuxuu aadayaa marka uu hubo uu yaqiinsan yahay lafdiga ugu horeeya xadiidka waa bacda tayaquni awali lafdin min alxadiid tayaqun maxay meesha ka saaraysaa shaki hadduu kaaga jiro ama adiga aada ismoodsiiso ama aada isku daydo bilmacnaa inaad ku sheegto heli maysid lafdiga xadiidka ugu horeeya ee awalka ah inaad hayso ood yaqiinsan tahay waa shardi markaa dariiqadan wax ku raadinayso haddii aadan muta-akid ku ahayn arrinka oo awalu lafdan min alxadiid aadan haynin waxay yidhahdaan culummadu waxaa suuragala inuu waqti badan kaa dayacmo haddaad daraf wax ku raadiso darafu alxadiid ama awalu lafdin min alxadiid haddaad wax ku raadin maagto waqti badanaa kaa baxaya xadiidka maalan haddii in kaana uu ka bilowdo adiguna idaa kaana aada ku raadiso idaa iyo in waa kala duwan yihiin darafka xadiidka iyo awalka xadiidka farqiga udhexeeya farqigaas udhexeeya adiga waxaa laga yaabaa inta inaad ka raadiso waqti badanna uu kaaga lumo ina aadan ka helin haddii lafdiga sawaabka oo idaa kaana ahaa ama asigoo kaana rasuulullaahi ah ayaad adigu waxaa u qaadata idaa kaana markaasaa hamze ka raadisay xagouna ku jiraa markaa kaafuu ku jiraa oo awalu lafdin min alxadiid waa kaafkaas taa marka dayaaca kaaga imaanaya dariiqadan waa markaad hubto lafdiga ugu horeeya ee xadiidka ayaa wax lagu raadiyaa waayahay lafdiga ugu horeeya xadiidka waan haynaa oo waan helno waa hubina sida man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun inama alacmaalu binniyaat darafkeeda waa la yaqaanaa soomaa ugu horeeya darafkaasi haddaan yaqiinsanahoon hubo waxa oo aan rabo inaan xadiidkan masaadirtiisii asalka ahayd aan ku tago dariiqadan maxaan u kaashanayaa sidee loo marayaa waxaa loo kaashanayaa saddex nooc oo kutubta ka mida dariiqan labaad istikhraaju alxadiid can ariiqi macrifati awali lafdin min alxadiid min matni alxadiid waxaa loo kaashadaa saddex nooc oo musanafaadka ka mid a annowc alwal waa alkutub lmushtahara fi alkutub almusanafa fi alaxaadiid almushtahara waa kutubta laga alifay fi alaxaadiid almushtahara cala alalsina axaadiidta ku caanbaxday carabada carabada dadka axaadiidta ku caanbaxday kutubta laga alifay waa nooca koowaad ee kutubta ee la kaashanayo nooca labaad waxaa waaye alkutub alatii rutibat rutibat alaxaadiidu fiiha cala tartiibi xuruufi lmucjam alkutub alatii rutibat alaxaadiidu fiiha calaa tartiibi xuruufi lmucjam waa kutubta axaadiidta la ratibay axaadiidta ku dhex jirta loo ratibay calaa tartiibi xuruufi lmucjam xuruufulmucjam tartiibtooda xuruufulmucjam waa la yaqaanaa dib loogu noqon maayo qeybta saddexaad ama nooca saddexaad waa alfaharis fahaaristaasu ha noqdaano kuwa khaasa oo mujalad gooniya oo fahariska kitaabka lagu jamciyo ah ama ha noqdo fahaaris la daabacan mujalad walba ama la socota fahaarista labada nooc waa leeyihiin nooca saddexaad ee la kaashado fii adraafi alaxaadiid waa alfahaaris waayo nooca koowaad muxuu ahaa oo kutubta ah waa alkutub almusanafa calaa cala alaxaadiidi almushtahara cala alalsina waa qeybta koowaad ee baabkan loo kaashanayo ama dariiqadan labaad loo kaashanayo kutubta laga alifay baabkan waa badan yihiin baabku waxa waaye axaadiidta carabka ku caanbaxday axaadiid sooma jiraan mashhuura bayna annaas mashhuur markii la leeyahay lagama wado mashhuurkii istilaaxiga ahaayee fii kutubi lmustalax lagu sheego lagama wado laakiin waxaa laga wadaa axaadiid caan baxday bayna annaas oo dadka inta badan ay maqlaan oo yaqaanaan sida maalan inama alacmaalu binniyaat xadiid mashhuura waay oo dadku ay aada u yaqaanaan axaadiidtaasi ha noqoto axaadiid saxiixa ama ha noqoto axaadiid daciifa ama axaadiid mawduuca intaba waa jamcinaya shardigoodu waa maxay inuu xadiidku mashhuur yahay bayna annaas uu caan baxay cinda annaas aakhiru dawaa'i ilkay oo kale daawo aakhirkeeda waa in laisgubo xadiidkaa ku yimid xadiidkaasi dadku inta badan waa maqlaan oo waa mashhuur axaadiidta noocaasay wariyaan oo ay jamciyaan kutubta noocaasa dariiqadan waa loo kaashadaa sababtu waa maxay sababtu waxa waaye kutubtani waxay u tartiibsan yihiin calaa xuruufi lmucjam oo alfaada xadiidka matniga xadiidka ayaa waxay u tartiibeen xuruuf lmucjam hamsay ka bilaabayaan iyo ay ku dhammaanayaan matalan aakhiru dawaa xaggay kusoo saarayaan ay ku sheegayaan hamsaday ku sheegayaan wuxuu leeyahay xarfu lhamsa aakhiru dawaa lkay kaana rasuulu llahi sal l slam kada wa kada hadduu xadiidku yahay waxay leeyahay xarfulka xarfulkaaf kadib waxay sheegayaan kaana rasuulu llah iyo wax allo wixii kaaf ka bilowdo xadiida oo markaasi ka mid axaadiista mashhuurka bayna annaas xarfulbaa wuxuu sheegayaa xadiid walbao ba ka bilowda oo mashhuur ah bayna annaas idan kuwaan maxaad u kaashanaysaa waxaad u kaashanaysaa xadiidka awalu lafdin haddaad hayso min alxadiid darafka ugu horeeya xadiidka haddaad hayso kutubtaad kaashanaysa kutubtaana ka mid a kutubtan marka waa kutubo fara badan laakiin waxaa ka mid ah kitaab la yidhahdo altadkira fi laxaadiid almushtahara altadkira fi laxaadiid almushtahara libadridiin azarkashi libadridiin azarkashi almutawafaa sanata tiscumia wa arbacin wa sabciin sanata tiscumia wa arbacin wa sabciin sagaal boqol toddobaatan iyo afar markuu sanadka hijriyada ah ayuu dhintay kitaabka labaad waa addurar almuntahira fi laxaadiid almushtahara lisuyuudi addurar almuntahira almuntahira fi laxaadiid almushtahara suyuudi baa iska leh المتوفى سنة تسعمائة وواحد وإحدى عشر wuxuu dhintay sagaal boqol iyo kow iyo toban hijiriyada almaqaasid اlxasana fi bayaani almaqaasid اlxasana fi bayaani kahiiri min alaxaadiid اlmushtahara calى اlalsina kana suyuudi baa waxaa iskale asakhaawi lilxaafid الsakhaawi almutawafaa sanata tiscimia wa tnain sagaal boqol iyo labadii hijriyeed ayuu dhintay kitaabkan almaqaasid alxasana fi bayaani kahiiri min alaxaadiid almushtahara cala alalsina ayaa la yihahda waa kitaab mashhuura kan kitaabka afaraad waxa waye kashfu lkhafaa wa muziilu lilbaas kashfu lkhafaa wa muziilu lilbaas cama اshtahara min alaxaadiidi calى alsinati اnnaas cama اshtahara min alaxaadiid calى alsinati اnnaas liismaaciil ibni muxamed alcajluni ismaaciil ibni muxamed alcajluni labadan kitaabee dambe maktabadda waa yaalaan almaqaasid اlxasana iyo kashf اlkhafaa kashf alkhafaa waa laba mujalad almaqaasid alxasanana waa hal mujalad labada maktabad waa yaalla kitaabkan almaqaasid alxasana lisakhaawi raximah llah waa min axsani اlkutub wa ajmaciha fi lbaab kutubta laga alifay alxaadiid almushtahara calaa alsinati اnnaas kuwa ugu fiican buu ka mid yahay oo ugu jamcin badan mowduuca uguna wanaagsan xagga xukunka axaadiidta oo waa ka hadlaa xukunka axadii hadduu daciif yahay hadduu mawduuc yahay waa sheegayaa sakhaawi raximah llah iyo hadduu saxiix yahay intaba wuxuu yidhi ibnu cimaad alxambali raximah اllah asagoo kitaabkan ka hadlaya maqaasid اlxasana wa huwa ajmacu min kitaabi siyuuطi kitaabu asakhaawi waa ka jamcin badan yaha buu yidhi min kitaabi siyuuطi siyuuطi kitaabkiisa siyuuطi kitaabkiisa waa kee addura اlmuntasira wa fii kullin minhaa mid walba oo labadooda ka mida waxaa ku sugan maa laysa fi laakhar midkan waxaa midka kale ku sugnayn wa fii kullin minha maa laysa fi laakhar waana sidaas musanafaadka culimmada oo kitaabkan wax ku jira ayaa waxaa laga yaaba kan kale inaysan ku jirin laakiin si guud markii laga hadlayo ayaa jamcin badan labadooda waxaa jamcin badan kitaabu sakhaawi asakhaawi iyo asuyuudi isku waqti ahaayeen taariikhda dhimashadana waad ka fahmaysaan oo suyuudi raximahullah sagaal boqol kow iyo tobankii buu dhintay sakhaawina wuxuu dhintay sagaal boqol iyo labadii maxaa u dhexeeya sagaal sanaa udhexaysa sagaal sanaa waxaa geerida ku horreeyey asakhaawi raximahullah oo siyuudiyaa dembeeyey isku zamanay ahaayeen laba nin oo aada isku necabna waa ahay oo aada u dagaalama midba midka kalena waa u tarjameeyey oo tarjamo u qor ka qoray laakiin tarjamo waxaa waaye cay laysku miisaayo mid walbo labadooda ka mid a dagaalkoodu aada u ballaarnaa sakhaawi raximahullah siyuudi u tarjumeeyey tarjamadiisana wuxuu ku sheegay inuu siyuudi yahay nin kutubta xada inuu kutubta xado oo darinta jaldiga ka gooya magaciisa uu ku qorto mu-alafaad uusan lahayn uu soo saartay wuxuu leeyahay kitaab kutuba saasoo meel ku jimacsanay uu qaadan jiray uu leeyahay markaasuu isku tiiriya uu leeyahay anaa qoray anaa jamciyey siyuudina waa faano wuxuu yidhi aniga wax walba waa aqaanaa buu yidhi badan ahay buu yidhi xagga culumta fi lfiqhi fi ltafsiir fi lxadiid fi lluqati fi ladab markii laga reeba buu yidhi xisaabta xisaabta waa ay dhintaa buu yidhi oo haddii wax xisaabi la yidhaahdo waxay iila mid tahay buur qaad anoo la yidhi oo dhabarka la ii saaray sakaabu meeshaasoo ka faa'iidaysto wuxuu yidhi nin xisaab dhibay haddaad aragto waa damiin buu yidhi xisaabta ma aqaano waxay kutusay inuu damiin ahaa calaa kulli xaal laba ninoo aada u dagaashay waay raxmatullaahi calayhim culummaduna iskuma qaban warkooda iyo dacniga dhexdooda ah sababtoo xoogaa waa kalaamu laqraan bacduhum fii bacdi dad isku zamano isku waqti ahaa tanaaqus ka dhexeeya ahay laakiin waxay yidhahdaan culimmadu sakhaawiya labadooda deganaayoo ka akhyaarsana markii laga fiiriyo xagga deganaanta sayuudi macnaha xoogaa wuxuu ku dhiiri jiray inuu is-ammaano in badan laakiin sakhaawi sidaa ma ahayn sakhaawi waa muxadid oo xagga cilmulxadiidka aada ugu horreya ardadii ibnu xajar uu ka mid yahay suyuudi laftirkiisuna waa muxadid laakiin waa wax walba waa jamciyaa suyuudi asagoo jamcintu wuxuu ku yahay aada ugu fiican yahay faniyuusa wax ka qorinna ma laha xadiidka mualafaad uu ku leeyahay fiqiga mualafaad uu ku leeyahay luqada mualafaad buu ku leeyahay jaanib walba waa galay tafsiirka mualafaad uu ku leeyahay jaanib walba waa galay labadooda marka kitaabka maqaasid lxasana fiican markii laga hadlaya baabka hadda annaga aan ku jirno kutubta hadda halkan lagu sheegayna kitaabka ugu fiican waa almaqaasid lxasana lisakhaawi raximah llah sida aan soo sheegnana wuxuu ku tartiibsan yahay calaa xuruufi lmucjam sida marka xadiidka looga helayo waa sahlanta maalan xadiid aakhiru dawaa'i ilkay wuxuu geliyey xarfu lhamza axaadiidta uu sheegay waxaa ka mid ahaa aakhiru dawaa'i ilkay wuxuu yidhi xarfulbaa markaasu wuxuu sheegay baakiruu bisadaqa sadaqada laka laha baakiruu bisadaqa ba ay ka bilaabataa soo maa xadiidkaasi waxaa ka mid axaadiidta uu ku sheegay fii xarbi fii xarfi lbaa adiga marka maadaama awalu lafdin min alxadiid aada haysato xarafkaasaad ku raadinaysaa xadiidka aada haysa hadduu hamse ka bilowdo haddii ba uu ka bilowdo hadduu ta ka bilowdo dariiqadaasaad ku soconaysaa dariiqadaasi ma dhib badan tahay maya waa dariiqo aada u sahlan waa dariiqo aada u sahlan lafdiga ugu horreya xadiidka ku raadinaysaa nooca labaad waa kutubta laga alifay axaadiidta ee la tartiibiyey waa kutubta axaadiidta lagu tartiibiyey dhexdooda axaadiidtii baa waxaa loo tartiibiyey calaa xuruufi lmucjam meesha ina fahamtaa waa muhim waxa xuruufulmucjam loo tartiibinaya magac saxaabi maaha sida mawduuc ergan lagu qaldin magac taabicina maaha waxa calaa xuruufulmucjam loo tartiibiyey waa axaadiidtii awalkoodii xadiid walba sida hadda waxaa waaye maqaasidulxasan oo kale waay xadiid walba ee awalkiisa kelima xarafka ugu horeeya baab goonihuu ka galayaa xarfu اlhamza waa cinwaan kadib xadiid walboo hamza ka bilowda xarfulbaa xadiid walboo ba ka bilowda sidaasay ku wadeen axaadiidta kutubta saasoo kale ah oo axaadiidta qaabka loo tartiibiyey waxaa lagu arkay fi kutubi lmutaakhiriin kutubtii mutaqadimiinta sidaa ma ahayn mutaqadimiintuna tartiibtaas mahaysan tartiibin jirin axaadiidta culimmadii mutaakhiriinta keeneen waxaa ka mid a culimmada sidaa u tartiibiyey alimaamu suyuuti raximah llah asuyuuti kitaabkiisa la yidhaahdo aljaamicu sagiir sidaasuu u tartiibsan yahay aljaamicu sagiir min xadiidi lbashiir الnadiir aljaamicu sagiir min xadiidi lbashiir annadiir kitaabkan asuyuuti raximah llah wuxuu sheegayaa uu soo aroorinayaa marka ugu horeysa matniga xadiidka dariiqadiisaan ka hadlaynaa dariiqata hada kitaab waxaa waaye marka ugu horeeya matniga xadiidkuu keenayaa xadiidka markuu keenaayana waa bilaa sanad lafdiga xadiidka ugu horeeya uu ka bilaabaya saxaabi sheegi maayo can abi hurayra iyo can ibni cumar midna dhihi maayo wuxuu marka hore ka bilaabaya lafdiga xadiidka matala man axdata fii amrina muxuu ka bilaabayaa xadiidka man axdata fii amrina asoon saxaabi sheegin cid soo saartana aan ka hadan lafdiga xadiidku ku hormaraya biduuni sanad wax sanadana ma laha saxaabina kuma jiro markuu xadiidka dhammeeyo ayuu xadiidka aakhirkiisa wuxuu u samaynayaa ramzi asoo magaca saxaabigana sheegaya ramzi u samaynaa asoo magaca saxaabiga sheegaya ramsiyada uu samaynayo waa laba nooc ramzi ku saabsan xukunka xadiidka iyo ramzi ku saabsan cidda soo saartay xadiidka xukunka xadiidka soo maahan saxiix daciif xasan waa xukunka axaadiidta lagu xukumo ramzi buu u sameynaya saxiixna dhihi maayo toos xasan iyo daciif midna toosu dhihi maayo markuu xadiidka lafdigiisa sheego ayuu wuxuu ishaarayaa xadiidka xukunkiisa hadduu saxiix yahay sax buu qorayaa hadduu saxiix yahay wuxuu u ramsinayaa sax yacni saad iyo xaa hadduu xasan yahay wuxuu u ramsinayaa xaa xaa annagu waxaa u naqiinay taxwiilu sanad soo maaha istilaaxaasi mid caama u ahaa laakiin istilaaxan waa mid khaasa waa mid suyuudi gaar ku ah halkan xaa waa xasan ula jeedaa daciifkana daaduu qorayaa daad macnaha waa daciif ramsigaasi waa xukmu lxadiid kutubta xadiidkan asalkiisa uu ku yaallo ilan jaamicu sagiir asal maahan masaadirtii asalka ahayd maaha masaadirtii asalka ahayd markuu u celinayo ayadana rumuusuu sameeyey ilaa soddon ramsiyuu sameeyey soddonkaa ramsi waa soddon kitaabuu axaadiidta ka jamciyey oo uu u celinayo ama uu tilmaamaya inay xadiidka soo saareen rumuustanna sidaanu u dhigay bukhaari waa macruuf maxaa loo maxaa loo ramsiyaa bukhaari khaa khaa buuba u ramsiyey waa bukhaari oo xadiidku ku jiro fii saxiix bukhari bukhari waa kutubo badan yahay laakiin markii khaal uu leeyahay waa markuu fii saxiix bukhaari xadiid ku jiro ma waa limuslim qaaf xarafka qaaf uu qoraya muxuu ula jeedaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslima isku waafaqay waa qaafku waa la isku waafaqay waa hadduu qaafkuu qoro xadiidkaasi muttafaqun calayhi waa muxuu ka soo qaatay kelimadii xarafka u dambeeya qaafka u ka soo qaatay muttafaqun qaafkii buu ka qaatay abu daawuud waa macruuf maa maxay abu daawuud u ramsiyaan daal bay u ramsiyaan daalkii waay tirmidina waa ta annasaa-i raximah llah ramsigiisa asiga halkan waa ka duwan yahay nuunuu ka dhigay nuunuu qoray linasaa-i haddaa nuunku aragta kitaabkaasi nasaa-i ula jeedaa ibnu maaja raximah llah culimmada inta badan qaafay ibnu maaja u ramsiyaan laakiin qaafkaas maxay ka wadaan waa nisbadiisa maxamed ibnu yaziid alqaswini qaswini qaafkay ka soo qaateen asagu sidaa maaha halkan ha buu ka dhigay ibnu maajah ha-dii lagu istaagayay ayuu wuxuu uga dhigay ramsi waa ha caa waa lilarbaca ca lilarbaca a haddaad ku aragto macnaha lilarbacu ka wada arbacadu waa maxay asxaabu sunan a asxaabu sunan afarta sunan oo ku jiraa wa lahum lahum waa ibnu maajah markii afarta laga reebo waa afartii ila ibnu maaja lahum hadduu qoro kelimada lahum macnaa waxaa waa ayaga iskale ibnu maajahna kuma jiro waay xam waa axmed xa iyo miim waa axmed fii musnadihi cam waa libnihi cabdillaah fii zawaa'idihi waxaa jira zawaa'id musnad axmed uu iska leeyahay cabdullaahi ibna axmed imaam axmed wiilkiisa zawaa'id musnad axmed markii cabdullahi ibni axmed uu xadiidka ku soo saaro fii zawaa'idihi cala lmusnad muxuu u ramsinayaa cam buu u ramsinayaa ka waa kaaf keliya waa lilxaakim fi lmustadrak waa lilxaakim fi lmustadrak khad waa khayadaan waa lilbukhaari fi ladab almufrad khad waa lilbukhaari fi ladab almufrad takh waa lilbukhaari fi taariikh takh oo ta'ya kha waa lilbukhaari fi taariikh xib xayaba waa libni xibbaan fi saxiixihi xayaba waa ibni xibbaan fi saxiixihi طab waa ta'yaba lلطbrani fi اlkabiir waa fi اlkabiir keliya markaa tas waa طa'ya siin waa liلطabarani fi اlأwsط saad lisaciid bni mansuur fii sunanihi sunan uu leeyahay sunan saciid ibni mansuur leeyahay waa saad sha oo shin keliya ah libni abi shayba yani waa fii musanafihi ibn abi shayba soo saaray fii musanafihi waa shiin keliya u ramsi uga dhigaya ca liabi yacla fii musnadihi qad lidaara alqutni fir oo facyara ah lidaylami fii musnadi lfirdows firdows tiyo fir ka soo qaatay xil xa iyo lam liabi nucaym fi lxilya kitaabkiisa alxilya meeq muxuu ka soo qaatay xaadiya laamkii xil buu ka soo qaatay hab lilbayhaqi fi shucab liimaan lilbayhaqi fii shucab اliimaan haq oo ha iyo qaaf ah lilbayhaqi fi الsunan cad cayn yadaal libni cadiy fi lkaamil libni cadiy fi اlkaamil caq caq oo cayn iyo qaaf ah للعqayl في الضعفاء خط خط للkhaطيب للkhaطيب البغدادي في التاريkh haduu ku soo saaro iyo kutubtiisa kaleba wuxuu ramزi uga dhigay khaط soddon ramزi waaye soddonkaa ramزi soddonkaa kitaab ee uu ka soo naqliyo ayuu ramزi uga dhigay tusaale ahaan maala kitaabkan jaamiع صغيir markuu axaadiida sheegayo axaadiisu sheega waxaa ka mid a ataakum ahlu اlyamani hum adcafu quluuba wa araqu af'idaة alfiqhu yamani wاlxikmaةu yamaniya ataakum ahlu اlyamani hum adcafu quluuba wa araqu af'idaة alfiqhu yamani wاlxikmaةu yamaniya wuxuu reer yaman baa idin yimid ayaguna waa dadka dadka ugu daciifsan xagga quluubta uguna jilcan xagga qalbiga fiqhigu waa yamani xikmaduna waa yamaniya macnaha waa taskiya iyo ammaan nabiga alay slat slam ammaanay reer yaman wuxuu yidhi xadiidka marka lafdigiisa sidaa u sheegay ayuu yidhi qaaf taa can abi hurayrata sax intaasuu kusoo koobay qaaf maxay ka dhigan tahay waa mutafaqun calayhi taa tirmidi can abi hurayrata sax sax waa maxay waa saxiix waay saasuu u ramsinayaa kitaabkiisa dariiqaas marka haddaad ku aragto sidaa inaad u fahamto waa muhiim maxaa yeele bukhaari muslim oo soo saarana ku dhihi maayo waa saxiixna si toosa kuu dhihi maayo haddaadan rumuustaas fahamsanayn warkan waa ku wareereysaa wax uu ka wado kitaabka marka aljaamicu sagiir waa kitaab weyn markii laga fiiriyo axaadiista uu jamcinayo waxaa ku jira toban kun iyo soddon iyo ko yani iyo soddon iyo kow xadiidaa ku jirta toban kun iyo soddon iyo kow xadiid ayaa ku jirta fi ljaamic sagiir marka waa kitaab weyn axaadiid fara badanaa ku jirta laakiin axaadiidtiisu waxay u badan yihiin axaadiid gaagaaban ay u badan yihiin axaadiid axaadiid gaagaaban ayay u badan yihiin meelo kala duwanna waa uu ka jamciyey suyuudi raximahullah axaadiidtaasi oo kutubtaad aragteen hadda uu rumuusta u sameynaya ayuu ka soo raray kitaabkan wuxuu kasoo ikhtisaariyey kitaabuu asiga leeyahay oo la yidhaahdo jamcu ljawaamic kitaab uu leeyahay asiga oo la yidhaahdo jamcu ljawaamic ayuu kasoo ikhtisaariyey waa jamcu ljawaamic kitaabu waxaa weeye ugu talagalay axaadiidta nebiga laga wariyo calayh isalaatu wasalaam inuu ku jamciyo dhammaantood kitaab weyn oo mawsuuca buu ahaa ummad wada dhamaystirmay laakiin kitaabkaas wuxuu kasoo doortay aljaamicu sagiir waxaa jira ziyaadaad oo asiga laftirkiisa uu ku ziyaadiyey cala aljaamic sagiir sheikhu lalbani raximah ullah kitaabkan shaqo fiican uu ka qabtay axaadiidtiisana wuxuu u kala saaray axaadiid daciifa iyo axaadiid saxiixa wuxuuna u kala qeybiyey labada qaybood daciifu ljaamici sagiir iyo saxiixu ljaamic sagiir saxiixiina qeyb uu ka dhigay gaar ah daciifkiina wuxuu ka dhigay qeyb gaar ah kitaabkaani marka waa kitaab marjic oo axaadiidta loola noqdo axaadiidta maalan wacdiga iyo mawaadicda kala duwan ee muxaadaraadka iyo khudbooyinka iyo meelaha laga raadiyo ka mid yahay maxaa yeele axaadiid fara badan uu aruuriyey kutub fara badanna uu ka soo aruuriyey siyuudina saa hore u sheegnaba jamciga iyo aruurinta aaduu ugu fiicnaa aaduu wax u jamcin jiro wax u aruurin jira yuusan batanqiixinin rumuustan uu sameeyey oo sax iyo xa-da iyo daadka uu sameeyey waa fi waa cinda ijtihaadihi waa fi ijtihaadihi waa ijtihaadkiisaa sida wa ilaa waa mutasaahil fi tasxiix suyuudi wax saxiixinta waa ku waa waa sahladaan axaadiid badan oo daciifahuna saxiixiya axaadiid xataa mawduucaadu saxiixiya xagga marka tasxiixinta laguma laguma kalsoonaan karo xadiidka markaad ka hesho xukunkiisa a'imada tasxiixa iyo tadciifka aan ku fududayn ama aan tasaahulaynin la raadi ka raadso amaa saxda siyuuda haddaad ku kaaftoonto axaadiid badanoo daciifa laga yaabaa inaad deliishato ama xada siyuuda haddaad ku kaaftoonto marka kitaabku waa kitaab laga faa'iidaysanaya laakiin haddana tambiihaas na meesha waa ku jiraa waxaana intaa dheer ka faa'iidaysan takhriijaadka imaamu alalbani raximahullah iyo tasxiixaadkiisa tadciifaadkiisa hadduu qofka xataa baxi u suurageli waayo inuu axaadiidta dabagalo waxaa ku filan in xukunka imaam alalbani raximahullah uu qaato asagoo markaa u tiirinaya inuu xadiidka albani saxiixiyey ama daciifiyey kitaabkaasi marka wuxuu ka mid yahay kutubta aad kaashanayso haddii xadiidka darafka ugu horeeya aada taqaano qeybta saddexaad waa alfaharis alfaharis horaan usoo marnay inay tahay jamcu fihris jamcu fahrasa jamcu fahrasa inay tahay fahrasada waa mufradkeeda waxaana lagu jamciyaa faharis macnaha kelimadana waan soo marnayoo waa kitaab kutub jamcinaya haddana waxaa loo isticmaalaa qaa'ima tadullu calaa mowdici almacluumaat qaa'imo ku tusinaysa mowdica macluumaadka faharista dhowr nooceed ay leeyihiin kutubta qaar fahraskoodu waa cala alabwaab walkutub cala alabwaab walkutub wey macnaha waxaa loola jeedaa fahraskani wuxuu kuu sheegayaa kitaabu salaa safxadu kitaabku uga jiro kitaabu salaa safxada ayuu kitaabka uga jira iyo lambarkeeda iyo kitaabkaasi matalan kitaabu salaada abwaabta ku hoos jirta iyo abwaabtaasi lambarkooda kaa inta badan kutubta waa leeyihiin kitaabka hadduu fiq yahay iyo hadduu xadiid yahay intuba waa leeyihiin fahaarista noocaasa fahariskaasi marka matalan baab mucayana haddaad rabto oo kitaabka ku jira fahariskaa tegaysaa kitaabka aad baabka aad rabto wuxuu ka mid yahay min kitaabi zakaa kitaabu zakadaad tegaysaa kadib baabkaa ka raadinaysaa abwaabtaas markaad baabka hesho waxaa hor yaalla raqam raqamka baabka waayo raqamkaasi maxaa maxay raqamka baabka laftirkiisa miya mise midka safxada labada waa la sameeya baabka raqamkiisana mararka qaar way sheegaan safxada safxada raqamkeedana way sheegaan maxaa ku kala garane awalka safxada ayay inta badan ugu qoraan aلصafxa wixii ka hooseeya lambara ah oo ku beegan safxaday ku celinayaan kuwaasi waa yani fahaarista ku saabsan kutubta ee abwaabta qaarkood waxay sameeyaan fahaaris fi اlaxaadiiث fi aطraafi اlaxaadiiث waana badan tahay maala صaxiix muslim moxamed fuaad cabdilbaaqi wuxuu uu sameeyey fahris fahriskaasi waa mujallad wuxuuna kuu celinayaa wuxuu sheegayaa darafka xadiidka kadibna wuxuu sheegayaa lambarka xadiidka ee kitaabka uga yaallo hadda adar waxaan ku jirna soomaahan xadiidka lafdiga ugu horreeya oo aad taqaano darafka ugu horreeya lafdiga ugu horreeya xadiidkaad haysaa fahriskaasi tartiibtaasuu ku socdaa hamze ka bilaaba oo ka bilaabaya ila lyaa man axdada fii amrina markaa fahriskaasi rabto inaad xadiidkaa saxiix muslim ugu tagto miimkaa tegaysaa ila tartiibuu ku socdaa markaad miimka tagto miimka laftirkiisa kala duwan miimka maxaa ku xiga markay hamza ku xigto markay ba ku xigto markay ta ku xigto saasuu ku wadayaa hadda man man axdata miimka maxaa ku xiga nuunkaad ugu tegay markaas waxaa ka horeeya nuun oo dhanaa ka horeynaya maalan haddii miimka ay xa ku xigto iyo markay miimku nuun ku xigo yaa horeeya xadaa horeysa adugu tartiibtaasa ku soconaysaa ilaa aa u tagto almiim maca nuun man axdaa markaad almiim maca nuun aad tagto haddana maxaa ku xiga man maxaa ka dambeynaya axdaa hamzaa ku xigta man yaqul hadduu yahay maalan maxaa ku xiga manta yaa ku xigta taa laftirkeedana waa tartiibinaya man axdaa hamz markaad man lagu sheego haddana hamzadu yaa ku xigta meeshaasaad ka fiirina markaad xadiidka aragto wuxuu kuu sheegayaa lambarka xadiidka oo uga yaalla kitaabka raqamka kitaabkuna waa wada arqaamaysan yahay axaadiidiisu raqamkaasaad qaadanaysaa kitaabkii ayaad xadiidka ka baaraysaa adoo lambarka raadinaya lambarkaad dul tegaysaa fahaarista noocaasana ma aha saxiix muslim keliya kutubta xadiidka badana waa leeyahay sunan abi daawuud waa leeyahay sunan ibni maajah waa leeyahay saxiixu lbukhaari waa leeyahay dhammaan fahaarista noocaasa waa leeyihin kutub lxadiid fahaarista noocaana markaa waa adraafu laxaadiid xadiidka darafkiisa waa maadaama xadiidka lafdiga ugu horeeya iyo darafka ugu horeeya ay kaa saacidayaan ayaga ayaad u noqonaysaa markaad ka rabto saxiix muslim matalan xadiid ama bukhaari aad ka rabto ama abu daawuud aad ka rabto fahariskaasaa raacaysaa alfaharis marka waxyaabaha la kaashado mowduucan ayay ka mid yihiin hadda matalan musnad axmed waxaan soo marnay marka hore on dariiqada hore ku soo marnay in lagu raadinayo sooma ahan magaca saxaabiga xadiidka isla kitaabkaas wuxuu leeyahay ay u sameeyeen faharis atraaf alaxaadiid ah oo xadiidka lafdiga ugu horeeya aad aad ku raadin karto adoon saxaabiga ku raadinay lafdiga u horreyn waa ku raadin kartaa waxaana sheegnay afar faharis inay u sameeyeen soo maaha faharisyada ay sameeyeen waxaa ka mid ah faharis alaxaadiid alqowliya walficliya faharis alaxaadiid waa lambaradaas haddaad rabta magaca saxaabiga inaad ku raadisana faharis saxaaba ayadana waa ay sameeyeen oo saxaabada magaciisa saxaabiga magaciisa aad ku raadinaysa faharistaas marka labada dhinacba waa looga faa'iidaysan karaa waxaan ka wadaa fahariska musnad axmed ama kutubtan kale aطraaf اaxaadiia lagu raadiya jaanibkan marka awalu lafdi min alxadiid in xadiidka lagu raadiyo isticmaalkeedu waa badan yahay aadaa loo isticmaala waa dariiqo aada loo isticmaalo oo dadka baaxisiinta ah waxbaaraya aada u adeegsadaan laakiin maxaa laazima sida aan ku bilownay mawduuca ama darsiga inaad hubto awalu lafdi min alxadiid waxa sidaa lagu leeyahay waa waktigaaga hadayiicin maxaa waqtiga waa kaa lumaya haddaadan lafdiga ugu horeeya aadan hubin darsigeenna maanta insha allahu tacaala qeybtaas labaad ayuu ku egyahay wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed waali